bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu tacaala canhu wa ardaa wa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mid a qadimat waxaa soo gashay ciiru cabdiraxmaan ibni cawf safar cabdiraxmaan ibni cawf lahaa yaa calal madiinati magaalada madiina ayay soo gashay qadima cala ayaa la yidhaah way soo gashay magaalada iyadoo safarkii ka timid oo awr badan oo boqolaal hoo isku xidhiidhsan oo alaabsida wa kaanat waxay ahayd awrtaas safarkii ihi mu-alafatan mid ka kooban min sabci mi-ati raaxila toddoba boqol oo awr ayay ka koobnayd toddoba boqol oo gaadiid ah awr iyo wixii kaleba laakiin awrun bay u badnayd meeshaas fardahana ganacsiga looma isticmaalo dee wax kalena gaadiid kalena ma jirin marka awr bay ahayn toddoba boqoloo riti ama awr ama riti ama awr waa isla mid nacam haa hala yaabin buu ka wadaa nacam haa sabca mi-a raaxila toddoba boqol oo gaadiid ah oo awr ah wa hiya iyada oo taxmilu sida oo xambaarsan calaa duhuurihaa dhabarkeeda almiirata raashin ayay ku riyay siday wa kaanat waxay ahayd mu-alafatan mid ka kooban min sabcumiati raaxila yay ahayd wahiya taxmilu iyadoo sida calaa dahrihaa duudkeeda almiirata raashin kow walmataaca iyo bagaash iyo wa kulla maa yaxtaaju ilayhi nnaasu iyo wax kastoo ay dadku u baahan yihiin ay ka mid yihiin waxyaabaha la isku carfiyo dhar buu ka mid yahay faraajiintu ay ka mid tahay waxaasoo idin famaa in dakhalat famaa in dakhalat ma ayna soo gelin almadiinata magaalada madiina xataa rujat ilaa magaaladii madiina ay ka gilgilato xataa rujat il ardu ilaa dhulkii uu la gilgisho awrta badnideeda hugunkeeda bihaa awrtii rajan gilgilasho wa sumica waxaa la maqlay lahaa awrtii dawiyun hugun hugun ayaa la maqlay wa dajatun iyo buuq dadkii kusoo buuqay fa qaalat caaisha waxay tihi ridwaanullaahi tacaala canha maa haadihi raja maxay tahay maanta buuqan iyo sawaxankan iyo gilgilashadan dhulkii baaba nala geriraya waxni maxay yihiin fa qiila lah waxaa lagu yidhi waa ciirun safar licabdiraxmaan ibni cawf u sugnaatay weeye subcu mi-ati naaqa toddoba boqol oo neefoo geela weeye oo taxmilu sida albura bur wadaqiiqa iyo daqiiq iyo wadacaama iyo raashin kale fa qaalat caaisha waxay tihi ridwaanullah calayha baaraka allaahu ilaah ha u barakeeyo oo hawsii beekhaamiyo lahu isaga fii maa actaahu waxa uu siiyey fi dunyaa adduunyada uu ku siiyey laakiin wala thawaabu alaakhira abaalgudka nolosha dambe uu ku leeyahay cabdiraxmaan ibnu cawf nolosha dambe abaalgudka uu ku leeyahay baa acdamu kasii weynan badan maxaa jira falaqad samictu waxaan maqlay bay tihi rasuulallaahi rasuulka ilaahay oo yaquulu odhanaya yadkhulu wuu geli doonaa cabdiraxmaan ibnu cawf aljannata jannada ayuu geli doonaa xabwan isagoo gurguuranaya ayuu geli doonaa marka inuu jannada gelayo yuu nabigu ugu bashaareeyay saasay tihi wa qabla an tabruka intayna fadhiisan geelu markuu fadhiistay jalasa lama yidhaha geela dadkaa la yidhaha wuu fadhiistay iyo laakiin geela markuu fadhiisanayo baraka bay tidhaahdaa carabtu wa qabla an yabruka intuusan tabruka intaysan fadhiisan annuuqu geelii kaana wuxuu ahaa nuuq waxaa la yidhaahdaa waa jamcu naaqa oo waa hasha neefka dhadig ee geela a la yidhahda hal hal baynu inagu nidhaa kaana wuxuu ahaa albashiiru qofkii bishaaraynayay yanqulu kii u sida ilaa cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu u siday uu u geynayey ama u gaadhsiinayey maqaalata ummi lmu'miniina ummi lmu'miniin oo caaisho ah hadalkii ay tidhi oo in jannada uu geli doono cabdiraxmaan ibni cawfa oo wa yubashiruhu uu ugu bishaaraynayo qofkaasi biljannati janne jannada ugu bishaarayn inuu jannada geli doono famaa in laamasat ma aysan taabanin lamsigu waa taabashu famaa an laamasat ma taaban haadihi lbishaaratu bishaaradani bishaarada inagu bishaaraan idhaahnaayo gabdhaha bishaaraan u bixinaa bishaaro bilkhayr waa alkhabaru saar wey war lagu farxo ayaa bishaaro la yidhaaha war lagu farxo oo kaa farxiya wax wanaagsan famaa in lamisat ama famaa in laamasat ma aysan taabanin haadihi lbishaaratu warkan wanaagsan ee farxadda leh oo ayn jannada uu nabigu ugu bishaareeyey samcahu maqalkiisa xataa taara ilaa uu ka soo duulo waxaa soo duulo uun shimbiraha iyo diyaaradaha marka isagoo haddee ma duuli kare eh waxaa laga wadaa uun orodkii uu isa soo dhigay si uu soo dhaqsaday dhaqso ugu yimid caaisha xataa taara ilaa uu ka soo duulo musrican isagoo degdegaya oo ordaya ilaa caaishata caaisha xaggeeda wa qaala wuxuu yihi markuu soo gaadhay yaa umma hooyo waa umu lmu'miniin a anti adiga miyaa samicta maqlay daalika warkaas min rasuulillaahi rasuulkii ilaahay ma adigaa ka maqlay faqaalad waxay tidhi nacamha fastataara markaasuu haddana duulay faraxan farax daraaddi wa qaala wuxuu yidhi lain istatactu haddii aan awoodo la adkhulannahaa jannada ayaan gelayaa qaa'iman anigoo taagan ilaa markii hore wuu gurguuran bay tidheen ashhadu waxaan markhaati ka ahay mise waxaad tidhaahdaa ushhuduki waxaan markhaati kaaga dhigayaa caaishaay yaa umma hooyo anna haadihi alciira in safarkan toddobadan boqol ee ee halaad iyo raashinka ay sidaanba jamiicuhaa dhammaanteed biaxmaalihaa xamaanta waxay sido waxa ay waxa saaran ee lagu raray waay biaxmaaliha waa waxa lagu raray ee ay sido koow iyo wa aqtaabiha iyo heeryadeeda ruuxii reemi ah reemi noqda unbaa si fiican waxaan u garanaya iyo heeryadeeda iyo wa axlaasihaa iyo abjadyadeeduba fii sabiilillaahi ilaahay daraaddii inaan u bixiyey marka axmaal maxaa la yidhaha aqtaab maxaa la yidhaha axlaasna maxaa la yidhaha axmaal waxaa weeye waxa awrta dusha laga saaro oo ama dad ah ama raashin ah ama wax kastaba ha aadee alaabta la saaro weeye aqtaabna waxa waxaa la yidhaahdaa heeryo ilaan wixii lagu rarayay toos neefkii oo maaragtay iska cadaysimo ah lama saari karo waa in wax loo dhexaysiiyo oo laga xijiyo jidhkiisa laga xijiyo alaabtan la saarayo waxaasaa la yidhaha heeryo heeryadu marka waxay ka kooban tahay saddex shay ayay ka kooban tahay heeryaba haddaad maqasho mid jilicsan oo maro ah maro asalkeedu maro ayay keenaya maro laysku toltolay oo laysu geegeeyey weeye oo toos baa waxaa loo saaraa ritiga dhabarkiisa ayaa toos loo saaraa ka waa waa xilsiga axlaasta jamcigeeda waa axlaas xilsi baa la yidhaha xilsi abjad baa af soomaaliga lagu yidhaha kow waxaa ku xiga kabad baa la yidhaha ayaa ku xigta haweenkaas sameeyo oo waxay ka samaysan tahay waa maydhax maydhax ayay ka samaysan tahay iyo xadhka la isku xidhxidhay waxa weeyaan waa wax maaragtay macruufka ah oo la yaqaano miyiga waxa weeyaan weliba hal qof ma sameeyee haweenka xaafadda oo dhan baa intay isu yimaadiin ayaa layaa lala sameeyaa kabadda kabdaha reerkii markaa kabad samaysanaya soo diyaarsaya ala- alaabtiisa soo diyaarsada oo maydhaxdii iyo xadhiggii iyo wixii dhan soo diyaariya marka haweenku way ku heesaanoo waxay idhaahdaan geedba geed ka dheer laga garaaciyey galool mudhay mala- mulaaxdiisaay ay dhaha- yay dhahaan marka raashin baa loo kariyaa oo maaragtay raashinka marka loo kariyay ka hadlaan oo waxay dhahayaan "Ee, koron kor dooni mayno kariba mayne karuur geel ma lahayaayey marka taasna waa kabadii kabada korkeedana waxaa la soo saaraa waxaa la sii saaraa bah la yidhahda qobtol baa la sii saaraa qobtolkuna waa maryo oo lagu xidhay maxaan ku idhaahdaa caws mucayanahoo la yaqaano oo la yidhahda duur baa laysku xidhaa wuu adag yahay marka waxaasoo dhanba waxaa la yskula xidhaa xadhko laga sameeyey maqaar oo la yidhaahdo yeel waxaasaa la yskula wada xidhayaa marka waxaasaa waxaa la yidhaahdaa heeryadii yaa la ysku dhahaa marka macaheeryadii marra buu yihi macaheeryada waan sadaqaysanaya heeryada saddexdeedii qaybood fii sabiililaahi awrtii dhanna idiin waxay sideenba wa mundu laga bilaabo daalika alyowmi maalintaas alablaji ee nuuraya maalinta jannada loogu bishaareeyey uu maqlay jannadii loogu bishaareeyey ee nuuraya al aqari ee quruxda badan alladii maalintaasoo bushira loogu bishaareeyey fiihi maalinta cabdiraxmaan ibni cawf bi- bidukhuuli ljannati jannada gelitaankeeda tacaadama waxa way sii weynaaday iqbaaluhu ujeedsigiisa uu u jeestay calaa iqdaaqi almaali xoolaha inuu dadka ku maansheeyo si xoog leh inuu xoolaha u bixiyo wa badlihi inuu gacantiisa ka ka bixiyo gacantiisaba ka mariyo fajacala wuxuu bilaabay yunfiquhu xoolihii inuu ku bixiyo bikiltaa yadayhi labadiisa gacmoodba yamiinan dhinaca midig uu u bixiyo wa shimaalan dhinac bidix u bixiyo wa siran qarsoodi uu u bixiyo wa iclaanan si muuqata u bixiyo ayuu bilaabay waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah xayu maalin xayu meel tasadaqa wuxuu sadaqaystay maalin biarbaciina alfi dirhamin afartan kun oo dirham oo min alfidati qalin ah ayuu sa- ayuu sadaqaystay uma haddana atbacahaa wuxuu raacsiiyey biarbaciina alfi dirhami biarbaciina alfi diinaarin haddana afartan kun oo diinaar oo dahaba yuu haddana bixiyey uma tasadaqa haddana wuxuu sadaqaystay bima-atay awqiya laba boqol owqadood oo min adahabi dahaba uma haddana xamala wuxuu amba bixiyey weeye ama uu saaray mujaahidiina niman jihaada fii sabiili illaahi alla jidkiisa ku jihaada iyo sare u qaadidda diinta islaamka calaa khamsumi'ati farasin shan boqol oo faras ayuu wuxuu ugu deeqay mujaahidiintii uma xamala haddana wuxuu haddana saaray mujaahidiina aakhariina niman mujaahidiin ahoo jihaado oo kale calaa alfin wa khamsumi'ati raaxila kun iyo shan boqol oo gaadiid oo geel ah geel rakuub baa la yidhaha geela la fuula rakuub marka kun iyo shan boqol oo rakuub ah shan boqol oo faras yaa wuxuu ku taakuleeyey jihaadkii iyo mujaahidiintii walamaa markii xadarad ay ku timid cabdiraxmaan ibni cawf alwafaatu geeridii ila ruux walba maalin bay saa uga imane actaqa wuxuu xoreeyey khalqan dad kathiiran oo fara badan oo min mamaaliikihi addoommadiisii ka mid ayuu xoreeyey wa awsaa wuxuu u dardaarmay likulli rajulin nin kasta oo baqiya nool weli nool oo min ahli badrin asxaabtii dagaalka badar ka qayb gashay ah intii ka noolayd wuxuu nin walba u u dardaarmay biarbacimi'ati diinaarin afar boqol oo diinaar oo dahaba fa akhaduuha way qaateen lacagtii way wada- wada gaadhay jamiican dhammaantood wa kaana wuxuu ahaa cadaduhum tiradoodu mi-atan boqol bay ahaan boqol bedri boqol saxaabi oo dagaalkii beder ka qayb gashaa maalintaa noolayd nin walbabana afar boqol oo diinaar ayuu qaatay wa awsaa wuxuu u dardaarmay haddana likulli waaxidatin mid kasta oo min ummahaati almu'miniina xaasaskii nabiga ka mid a bimaalin jaziilin xoolo fara badan oo aan la qiyaasi karayn tiradooda laba sheegin xataa intii fara badan ina umma almuminiina caaisha umma almuminiina caaisha radiallahu ridwaanullaahi calayha kahiiran wax badan kahiiran in badan maa aad iyo aad u badan yay kaanad ahayd tadcug tii u ducaysa lahu cabdiraxmaan ibnu cawf fataquulu tidhaahdo tidhaahda saqaahu llaahu allah ka waraabiyo min maai salsabiil isha jannada ku taalla ee salsabiil la yidhahda ee qur-aanka ku soo aroortay biyaheeda allah ka waraabiyo uma haddana inahu cabdiraxmaan ibnu cawf isagoo intaa oo xoolaa bixiyey bacda daalika markaa kadib kullihii dhammaantii khallafa wuxuu uga tegay liwarahatihi dadkii dhexlayay maalan hanti ayuu uga tegay hantidaasoo laa yukaadu ama laa yakaadu uusan ku dhicin yuxsiihi inuu soo afmeero uu soo wada sheego alcaddu tiradu tira inay wada sheegto oo la tirin karo maba ku dhicinba wuxuu ahaa dee maaragtay hadda bill gate iyo dadka la yidhaahday adduunka ugu xoolaha badan oo kale iyo ayuu ah asxaabta iyo muslimiinta ninkii ugu xoolaha badnaabu ah xayu meel taraka uu ka tegay waxyaabaha laga dhaxlay waxaa ka mid ahaa alfu baciirin kun neef oo geela wa mi-atu farasin iyo boqol faras wa halaathatu aalaafi shaa-in iyo saddex kun oo neef oo adhaya wa kaanad waxay ahayd nisaahu xaasaska uu qabay arbacan afar bay ahayn markuu geeriyoonayay fa balaqa waxaa soo gaadhay ama fa balaqa wuxuu gaadhay rubucu thumuni sideed meeloodii ee rubceedu alladii micnihii waxaa weeye dhaxalka siduu qur-aankuba sheegay haweenka uu hadduu nin dhinto uu xaasas ka dhinto ninkaasina caruur uu leeyahay uusan gablaan ahayn caruur uu leeyahay haweenku waxay ku dhaxlayaan oy leeyihiin thumun yacnii hantidiisii sideed meelood inta loo dhigo ayay meel leeyihiin sideed meelood inta loo dhigo ayay meel leeyihiin meeshaasna si siman bay u leeyihin hadday hal xaasuu ka tegay keligeed baa qaadan haddii uu laba ka tegay ama saddex ka tegay ama afar ka tegayna si siman ayay u qaadanayaan marka cabdiraxmaan ibn cawf markuu geeriyoonaya afar xaas buu ka dhintay waxaa kusoo hagaagaya afartaa xaas caruur badanna wuu lahaa dabcan thuman baa kusoo aadayay ama sideed meelood oo meel sideed meeloodii meeshii mid kastaba waxay leedahay afar meeloodoo meel bay ka leedahay ama rubuc marka haweenkiisii ama xaasaskiisii afarta ah thumankii kusoo aaday midii ka mid ahayd tumunkaa rubicii ka mid ahaa ee kusoo aaday yaa wuxuu gaadhay thamaaniina alfan siddeetan kun ayuu gaadhay siddeetan kun bal fiir intay hantidaasi leegtay wa kaanad waxay ahayd nisaau xaasaskiisu waxay ahaayeen arbacan afar fa balaqa waxaa gaadhay ama fa balaqa wuxuu gaadhay rubucu thumuni thumunkii ay isla lahaayeen thumunkaas afartooda markay sii qaybsanto sii qaybsadaan mid walba rubcii kusoo aadayay wuxuu gaadhay alladii rubcaasoo khasa ku gaar noqday kulla waaxidatin mid kasta oo minhuna ka mid a amaaniina alfan buu gaadhay wa taraka wuxuu ka tegay min adahabi dahab iyo walfidati iyo qalin maa wixii qusima loo qaybiyey bayna warahatihi dadkii dhexlaya waxaa loogu qaybiyey bil fu-uusi faasas a loogu kala gooyey tirada markuu la ekaa nin walba faas baa loogu goynayay intuu rabo xataa ta'aharat ilaa ay ka baxdo aydi rijaali raggii gacmahoodu ay ka baxaan min taqdiicihi dahabkii googoyntiisa ayay ayay farihii baxeen faraa baxay waxaa la yidhaahdaa marka ay faruhu maaragtay ay ku xanuunaan oo faraha uu dhiig kusoo joogjoogsado oo ay ku dhaawacmaan baa la yidhaahdaa farihii baa baxay baa la yidhahda faraa baxay ma bixin hadee bixidda aada u taqaano maaha laakiin dee tarjamadaa sidaas ta'aharat way saamowday micno inooguma fadhiiso af soomaaliga waxaa la yidhaha hebel gacmihii baa baxay baa layidhaha gacantii baa baxday gacantii baa dhaawacantay yacni wixii uu maantao dhan guduntii uu hayey ama faaskii uu hayey uu la dhacayay xooggii min taqtiicihi googoyntiisa kullu daalika intaasoo idil waxaasoo dhidhin bifadli dacwati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam waxay ku timid ducadii nabiga sala allahu calayhi wasalama fadligeeda ayay ku timid uu yihi bian yubaaraka lahu in loo barakayo fii maalihi maalkiisa laakinaha saate daalika hantidaa badan uu helay daalika almaala kullahu dhammaantii lam yuftin ma fidnaynin oo karkaarka ma weydaarinin cabdiraxmaan ibni cawf walam yuga- walam yuqarihu maaragtay karkaarkana ma weydaarin ama haadaan ugama tallaabsanin ama kuma noqonin cawsgeeriyaad ama kuma kadinin waxaa rabtaba dheh fa kaana wuxuu ahaa fa kaana wuxuu ahaa annaasu dadku idaa markii ra-awhu ay arkaan cabdiraxmaan ibni cawf bayna mamaalikiihi addoontiisii isagaoo ku dhex jira lam yufariquu kuwa aan kala garanin beynahu isaga iyo wa beynahum adoonadii addoommadiisa isku dhar bay xidhan jireen waqad uutiya waxaa loo keenay daata yowmin maalin maalmaha ka mida waxaa loo keenay bicaamin raashin baa loo keenay wahuwa saa'imun isagoo sooman fa nadara ilayhi cuntadii ayuu eegay uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi laqad qutila waa la dilay oo shahiidnimo ayuu ku dhintay miscab muscab ibnu cumayr radia allahu tacaala canhu wa huwa khayrun minii isagoo isagu iga khayr badan maxaa jira shahiidnimo ku dhintuu leeyahay famaa wajadnaa ma aanu helin oo waan weynay lahu isaga ilaa kafanan kafan maahan wax kale waanu u weynay kafankaasoo in qadaa haddii uu qariyo ra-sahu madaxiisa madaxa haddii lagu daboolo madaxa qariyo badad rijlaahu labadiisa logood ayaa muuqanayay wa in qadaa haddii uu lagu daboolo ama uu qariyo rijlayhi labadiisa logoodna badaa ra-suhu madaxiisa ayaa muuqanayay uma markaa kadib taas miscab iyo raggii la mid ah saasay adduunyo uga tageen annaga usoo laaba uma markaa kadib basata allaahu alla wuxuu noo fidiyey lanaa annaga min addunyaa adduunyo xaggeeda maa basata wuxuu noo fidiyey wa innii anugu la akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inuu yahay thawaabuna abaalgudkii aan alla agtiisa ku lahayn qad cujila lanaa kiina loo soo hormariyay oo adduunyo uuna lagu siiyey uma markaa kadib jacala wuxuu bilaabay yabkii inuu ooyo ooyinta waxaa la yidhaahdaa ta ilintu ay kaa timaada ilmadu wayanshiju na uu hinraago tan kalena waa ta hinraagga lehee sawdka bixisa xataa caafa acaama ilaa cuntadii uu diiday ninkii soomanaa afurkii loo keenay ma cun ayuu yidhi uu diiday wuxuu yidhi waxa marka wuxuu yidhi sheekhaa dhahaya tuuba ayaan licabdiraxmaan ibni cawf ayaa iska leh tuuba cawiya ayaan dheh tuuba cawiya ayaan licabdiraxmaan ibni cawf bay u sugnaatay iyo wa alfu qibta iyo kun kamasho kun la kanto in la yidhaahdo ilaahu isagaoo kale yaa kaa dhiga marka waan soo sheegnay marar badan xasadkana waxaa la yidhaahdaa in qof ilaahay nicmo siiyey aada jeclaatay inuu nicmadii ka qaada isaga waa dembi weynkaasi oo kabiirooyinka dembiyada waaweyn ayuu ka mid yahay halka khibtada uu yahay wax fiican oo ah ruuxii ilaahay nicmo siiyey aad aada jeclaato in ilaahay isaga nicmada u kordhiyo adigana alla uu ku siiyo iyada oo kale taa khibtaa la yidhaha marka wuxuu leeyahay sheekhu uu kusoo khatimay tuuba cawiya ayaan licabdiraxmaan ibni cawf ba u sugnaatay iyo wa alfu qibta iyo kun kamasho kun goor in la kanto in isagii oo kale la noqdo maxaa jira wuxuu helay maxay tahay cawiya awyaanku faqad basharahu wuxuu ugu bishaareeyey biljannati jannada assaadiqu runsheegihii almasduuqi la rumaystihii moxamed ibni cabdilaahi ahaa radia allahu sala allahu calayhi wasalam nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam wa xamala waxaa u qaaday waxaa xambaaray janaasatahu meedkii meydkiisa ilaa mahwaahu hoygiisa al akhiiri ee ugu dambeeyey hoyga ugu dambeeyuu qofku leeyahay waa qabrigiise waxaa u qaaday khaalu rasuulilaahi rasuulka ilaahay abtigi oo sacd ibnu abi waqaas ahaa wa sallaa calayhi waxaa ku tukaday janaasadii dunnuurayni labada nuurkii iska lahaa cuhmaan ibnu cafaan dunnuureyn waxaa laga wadaa laba hablood oo rasuulku dhalay ayuu guursaday ruqaya iyo ummu kalthuum saasaa dinnuureyn loogu bixiyey wa shayacahu waxaa sagootiyey meydkiisa amiiru lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii almukaramu lwajhi ee wejigiisa alla maamuusay uu karaameeyey oo caliy bnu abi aalib ahaa wa huwa yaquulu isagoo odhan- isagoo odhanaya ayuu sagootiyey laqad dhab ahaantii cabdiraxmaan ibnu cawf buu la- yuu hadalka u jeedinayaa laqad agdaragta waxaad haleeshay ood soo gaadhay safwahaa xareedeedii xareedeedii ayaad soo gaadhay meesheedii saafigeedii adduunyo soo maaha adduunyo saafigeedii markay saafiga ahayd waad soo gaadhay wasabaqta waad ka hormartay oo ilaahay uu kaa hormariyey zayfaha beenbeenteedii beenbeenta soo socotana ilaahay wuu ka- waa kaa hormariyey yarxamuka allaahu allah kuu naxariiste sidaas ayuu ku sagootiyey caliy bnu abi aalib almukaramu lwajhi karama allahu wajhah intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa taariikhdii cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu tacaala canhu wa ardaah wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim wa ilaa liqaa'in aakhar wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu